adeegyada dunidan ayaa waxaa inta badan kala wada aaladda internetka taasoo lafdhabar u noqotay xitaa nolosha asaasiga ah ee inta badan dadka ku nool dunidan sida telefoonada iyo kombiyuutarada hase ahaatee waxaa in laisweydiiyey mudan horta internetka yaa leh yaa maamula mase jirtaa in dal uu dal kale ka xiri karo internetka su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxaa saaka nooga jawaabaya injineer jibriil afyare oo bartay macluumaadka dhinaca kombiyuutarada muddo toddoba iyo toban sano ka badanna ka shaqaynayay haddana la shaqeeya shirkadda i b ee dalkan maraykanka run ahaantii internetku cid iskale ma jirto laakiin creditkeeda ama waxa qaata magaceeda waxaa qaata dad badan oo scientific oo cilmibaari cilmi baarista iyo ku samayn jiray oo muxuu ahaa badanaana waxaa loo tiriyaa in dowladda maraykanka muxuu ahaa shirkadda difaaca ay isticmaali jireen waagiina wuxuu runtii biloobmay dagaalkii qaboobaa markuu jiray cold warkii markuu jiray ayaa informationno ama aaraha laisku dhaafsan jiray laakiin cid gooni u leh internetka ma jiro laakiin waxaa jira hay-ado controola ama sharciyada internetka iyo muxuu halkaa ka xiga oo ay ugu weyn tahay hay-ad la yidhaaha i c a n n ama marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo internet corporation assign names la yidhaaho maraykankan ka tirsan baa controlsha runtii laakiin cid gooni u leh ma jirto hal abuurkii ugu horreeyey ee ah in internet loo baahan yahay amaba la isticmaalo yaa lahaa taarikh ahaan haddaan kaaga sheekeeyo nineteen sixty two kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii ayaa nin scientific ahaan jira oo la dhihi jiray j c licklider ayaa wuxuu soo saaray ama soo hindisay fikrad ah in loo baahan yahay in combyuutarada markaas way jiri jireen si ay iskula hadlaan ama si ay iskula xidhiidhaan den way socotay baarid badan ayaa socotay kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii ayaa den waxaa lasoo saaray emailkii ugu horreeyey ama isdhaafsigii ugu horreeyey laba combyuter ay isdhaafsadaan warar ama information nineteen sixty ninekii bay ahayd taana ma ahayn wax commercial oo dadku ay isticmaali jireen waxa ugu horreeyey oo lagu tijaabiyey combyuter weyn oo la dhihi jiray arpnet marka lasoo gaabiyo arpnet la dhaho dowladda maraykanka ayaa iska lahayd marka email ki ugu horreeyey baa soo baxay waa internetka intuusan faafin ama shaacin emailka ugu horreeyey fariintii laisku diray ugu horreysay waxay ahayd login l o g i n taana ay ku guulaysteen inay helaan dadkii cilmi baarista sameynayay markaasaa la ogaaday in combyuutarada meel walba ay joogaan masajyo iyo isdhaafsan karaan iyo aaraha laakiin ma markii ay runtii aada usoo shaacbaxday internetku waxay ahayd sagaashamaadkii ayay aada usoo baxday oo waxaa soo baxay waxaa la yidhaha world wide web w w w dan aan noqolno nineteen ninety one kii ayaa waxaa nin kaloo isna scientific ahaa tim tim lee la yidhaaho ayuu wuxuu soo saaray world wide web world wide webka waxa weeye anoo halkan jooga qof soomaaliya jooga qof kenya jooga w w daas aad arkayso internetkan aan anigii aad adiga hadda ku sheekaysanayno kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowgii ayuu soo baxay wax kastoo adduunkan la hal abuuraa cid baa iskale oo sheegata marka internetka muxuu u yahay midaan cidno lahayn wuxuu u yahay horta runtii waa wax adduunka oo dhan ka dhexeeya kow markii la hindisayeyna maaha wax sida gaarigoo kale lugihii qaar qof baa hindisay mashiinkii qof baa hindisay gaaskii marka internetku waa gaari soconaya oo qof walba meel kasoo hindisay aan cidlo sheegan karaynin laakiin control guud baa jira oo muxuu ahaa dowladda maraykanka iyo dowladaha kale ay ku heshiiyeen laakiin cid sheegan karta maadaama qeybba ay cid keentay ma laha marka caalamka oo dhan ma laga isticmaalaa hadda internetka amaba ma jiraa dal caalamkan ku yaala oo aan internet isticmaalin maanta horta internetku meel walba waa gaaray laakiin waa la controolaa oo for example haddaan dalalka burma iyo china iyo cuba iyo muxuu iran iyo north korea iyo kale waa la controolaa dowladdii baa controlsha waa xiri karaysaa laakiin maraykanka iyo yurub iyo muxuu ahaa lama controlo oo waa private waxaa jira kambaniya la yidhaaho i s p internet service providers oo internetyada soo iibsada oo dadka kasii iibiya marka ma jira waddan waddan kale ka xiri kara internetka maya ma jiro waddan waddan kale ka xiri karo ma jiro laakiin waa controlkaas aan kuu sheegay baa jira for example hadda waxaa soo baxday inay internetyadu dood baa socota maraykanka dheg xaggiisa ka socota in sidan ay freega u yihiin oo loo isticmaalayo oo qof walba oo websiteyada u isticmaali karo in laga dhigo lacag baa socota oo la la xayiro dood baa socota dadna waxay leeyihiin internetku waa nolol maalmeed dhakhaatiirta u baahan baahidiisa waxa weeye waxbarashadii baa ku xidhan qof walba meel walbu joogo wax ka baran karaa baahidii internetka iyo waxaa la isku cabirayaa in dad baa raba inay businessya ka samaystaan oo lacag lacag laga dhigo so kan haddaba businesska ah maaha haddaad internet aad dirsanayso adigoon lacag bixin internet kuuma xirmayo kuuma shaqaynayo soo maha may lacag waa yahay laakiin lacagta laga hadlaya ma aha tan maaha muxuu aha emailadii waxaan kaakaaban yar lacagta yar maaha sidiisaba in maaragtay kambaniyada hataa soo iibsada waxay soo iibsadaan kambaniyada waxa la yidhaha i p address computer walba ama cellphone walba ama tablet walba wuxuu leeyahay wax lagu karto aqoonsi ah i p address baa la dhahayo loogu soo hagaago computerkaaga iyo kaygu hadda hadday rabaan isla hadlaan waxay isticmaalayaan i p address oo sida guryaheena oo kale iyo one two three four waa fartan waa fartan tirada badan ee isku dardarsan ee kasoo baxaysa ha marka waxa weeye computer walba wuxuu leeyahay sidii qofkii ama address gurigaagii buu leeyahay sida ay combyuteradu iskula hadlaanna adresskaas ayay iskula hadlayaan for example computer soomaaliya yaallo la hadli karaa laakiin waxa u dhexeeya waxyaaba badan oo structure baa udhexeeyo firewall waxa la yidhaaha iyo protocol waxaasoo dhan laakiin combyuteradu aqoonsi bay leeyihiin waxaa lagu kartaa i p address waxaa la yidhaha
kaasina waxa uu ahaa injineer jibriil afyare oo bartay macluumaadka dhinaca kombyuutarada waxa uu su-aal dad badan ay isweydiiyaan oo ah horta internetka iska leh uu uga jawaabayay wariyaheena caashacuud